markan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka markan waxaa jabuuti ka soo diyaariyay wariyaha v o a ramadaan muuse
toddobaadkan gudihiisa macadka heritage ee daraasaadka iyo cilmi baadhista soomaalida ayaa sanadkii labaad oo xidhiidha kalfadhigiisii ku qabtay magaalada jabuuti iyadoo sanadkan halkudhig looga dhigay mawjadaha isbedel ee geeska afrika sidee soomaalidu uga faa'iidaysan karaan fursadaha ugana gaashaaman karaan khataraha haddaba barnaamijkeenan faaqiidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha waxaynu ku soo qaadanaynaa saamaynta isbedeladaasi geeska afrika ay ku yeelan karaan soomaaliya iyadoo aan wax iska weydiin doonno aragtida laga qabo isbeddelka gobolka maxay soomaaliya ka faa amba ku weyn kartaa isbahaysiga isdhexgalka dhaqaale ma loo baahan yahay xilligan iyadoo soomaaliya aani haysan nabadgelyo iyo xasiloonni laysku hadlayn karo aragtida laga qabo ka maqnaanshaha jibuuti ee isbahaysigaasi jibuuti ma iyadaa dib uga joogsatay isbahaysigaasi mise bannaanka ayaa looga tegey dooda waxaa igala qaybgelaya brofeser afyare cabdi cilmi oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda dooxa ee dalka qatar maxamed biixi yuunis oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda somalilan khadiijo cosoble cali oo ah dadka ka faallooda siyaasadda geeska afrika iyo salax barre oo ah agaasimaha macadka cilmi baadhista ee sidra ee magaalada garowe puntland dhammaantiin waan idinka mahad celinaynaa wakhtiga aad siiseen dooda jimcaha baryahan dambe isbedello ayaa ka socda degmadan geeska afrika iyagoo xambaarsan macno xoog badan oo xagga siyaasadda iyo dhaqaalaha sidee ayaad marka hore u aragtaan isbedelka gobolka waxaan ku horeynayaa khadiijo cusuble isbedel kasta horta haddii uu wanaag keenayo waa fiican yahay welina kuma degdegi karno hadda wuxuu keeni doono weli ma naqaano so far waa idea un maaragtay fikrad waaye in wax isbedelaan la rabo waa bilaaw fiican sida aniga aan u arko isbedel kastana wuxuu keenaa fursado caqabadana waa keenaa waxay u baahan tahay in aada looga fiirsado caqabadihiisa oo sidii looga hortegi lahaa caqabadahaas inuusan dhibaato annaga noo keenin soomaali ahaan dadka gobolkan ku nool fursadahana sidaan uga faa'iidaysan karno oo aanan facin ka harin ilan isbeddelka annaga ma xukunno mana bilaabin wax socdo waaye inaan ka harna ma qaba laakiin waa inaan u diyaargarownaa iskuna diyaarinaa sidaan uga faa'iidaysan lahayn fursadaha jira maxamed beexi waay adiguna balseed u aragtay isbeddelka gobolka aad iyo aad baad u mahadsan tahay khadiisha runtii waa ku raaxsanahay arrinka ay tiri hase yeeshee waxaan qabaa dadka soomaaliyeed gebi ahaantooda ma khaasatan soomaaliya iyo somalilan waxay ku yaallaan buqcad muhiim ah buqad golfkii iyo reersiigii iyo hoon af africa isku xidha waxaanan aaminsanahay in dabcan isbedelka ka dhacaya ama regional integrationku de waa wax aada iyo aad maaragtay cid kastaaba u baahan tahay inay dhaqaalaheeda iyo nolosheeda kobciso muhiimna u ah dabcan dowladahan waxaan carabta golfka iyo intrasr kuweena dantooday wataan ama nabadgelye ha noqoto ama dhaqaale ha noqoto ama dekadeen ha noqoto khayraadka badanee dhulkeena ku jiraan dad badan ba aada soo jiidanaya hase shee khadiija u sheegtay in aanu ka fiirsana waa muhiim laakiin waxaan aaminsanahay anugu shakhsiyan in ay saldhig u tahay in somalilan iyo soomaaliya ayagu marka hore ay heshiiyaan haddaan ayaga wanaag ka dhex iman dhexdooda oo aan la wada hadlin oo aan meel la isla dhigin qadiyadahan wadanka gudihiisa taagan ama gudaha xamar iyo federal stateska dhex taagan inaannu cid kala u tallaabi karin cidna iska celin karin of course baqdininaguma jirto oo waxaanu de resource badan baynu leenahay laakiin inaynu gurigeenna markiisa hore horta habayno oo qadiyaddaa maanta saddeylaatanka sanoo taagana aan meel ku tiirino aqbalana inay maanta somalilan tahay wadan muhiim ah oo aan gobolka waxba ka dhici karin haddaydan xisaabta lagu darsan maxamed waxaad horey u ahaan jirtay wasiirka amuuraha dibadda in somalilan diblomaasiyad ahaan amba dee afka diblomaasiyadoo kale marka dee lagu hadlayo xaaladanoo kale maxaa lagu macnayn karaa soomaaliyana loogiya dee xaaladeeda soomaaliya de waad ogtaho waa wadan maanta dee aada u jilicsan waa wadan aan dee ciidamo badan oo ajnabi ilaalinayaan oo khaasatan african unionka amisom ku taagan tahay waa wadan dhexdiisii burbur badani ka dhacay wadano fara badan oo inala midho ka soo kabtay waa dee jiraan oo anugu waxaan ka shaqayn jira saad ula socoto dee biiskiibinadaas aan joogi jiray hase yeeshee waxaan aaminsanahay haddeen inaku aanaynu qadiyadeenna xallilin soomaali ahaan cid dabadda kaaga timaada kuu xalilaysaa ma jirto marka waxay u baahan tahay afgarad nabad xasilooni iyo inaka oo danteena garanona war dagaal intaasuu socdo wax aliyaalo wuxuu tarayaa ma jirto laguna kala badin maayee aynu danteena iyo amuuraheena ka fikiro mustaqbalka ubadkeena maanta aynu xusi hagaajino oo aynu afgarad iyo isfaham keenno marka waxaan dee aaminsanahay innakoo wax wada qabsanna mooye oo inaku isfahamno oo wada shaqayno oo heshiina oo isu nimaadna mooye inaan waxba cidina wax baynu heshin karayn rofeor afyare bal ka waran isbedeladan gobolka dee ka dhacaya soomaalida marka la eego saamayn intee leeg bay dee kuna yeesheen kuna yeelan doonaan mustaqbalka bismi illahi raxmaan raxiim waa ku waafaqsanahay khadiijo iyo maxamed runtii horta maanta laba maalmood iyo wax ka dheeraada laga doodaya arrintan ayada ah waxaan isleeyahay marka haddii wixii meesha ka soo baxay lasoo laga qaato waxaa soo muuqanaysaa afar arrimood oo midda koowaad ay tahay garowshiiyo ka jira dadkii meeshaan iskugu yimid oo shantii soomaaliyeed wixii la dhihi jiray iskaga yimid inaan la kala maarmin ta koowaad horta taas waaye ta labaad waxaa iyadana meesha ka soo baxday wixii soomaaliya ahaa jamhuuriyaddii soomaaliya inta ay kala qaybsan tahay soomaaliya iyo somalilan ishuuskooda oo jiro ayaduna inayna tartanna ka qaybgeli karin waxba badanna aysan samaysan karin runtii taas ayadana waa qodob oo aad u soo noqnoqday guud ahaan dadka qolyaha kale ama kenya ha joogeen ama ha joogeen gobolka soomaali galbeed ha joogeen ama jabuuti ha joogeen kuwa kalena feejignaan badan in loo baahan yahay oo aanan yacni sidii howtulhamagnimada ah ee wax lagu wadi jiray ee hore aan lagu wadin iyo ugu dambayntii in qodobka afraad uu ahaa in waxa cilmi lagu saleeyo oo aanay ku salaysnaan maaragtay hab oo iska laablakac ah oo institution iyo cilmi iyo waxba aanay soo daraasayn oo hadda hadda cid noo sahmisay isbedeladan la sheegaya ma jirto cid hadda nooga warhaysa ma jirto marka wixii dhaca inaan la react garayna annaguna aan intaa afartaa qodob baan isleeyahay waa asal laakiin rofesor afyare miyaan lays odhan karin soomaalidii soomaaliya gudaheyga ku noolayd ayaa isfahmila soomaalidan kale haddee tahay jabuuti kenya etoobiya waa soomaaliya iyaguna ku nool xaaladade kala duwan oo dowlado kala duwan inkastoo ay darisiin la nool amba deganoo wadamadaas marka waxaynu ognahay iminka dhibaatooyinkan ka jira xagga koonfurta mooshinka madaxweynaha laga keenay dhibaatooyinkan dowladda federaalk iyo udhexeeya maamul goboleedada kuwii gudaha isfahmila marka soomaalida kale la raadinaya maxay tahay way yar tahay arintan hoose oo soomaalida dhexdeeda ah waa waxa ugu badnaaye mar walba soo noqnoqonaya lahaa inagoo saa u kala daadsan dagaalkan iyo halgankan ma ka qaybgeli karne aan state buildingkii iyo maarata heshiiskii soomaalida dhexdeeda iyo hala raadiyo waa waxaa hadda usoo noqnoqonaysa soomaaliya iyo somalilan iyode soomaalida kale ee xitaa soomaaliyadii itaaliya ka timi inay waxooda samaysato marka in annaga aan saan wax kala hormarmarsan lahayn annaga inoo tala laakiin dee wixii isbedelaha jira ama bariga dhexe ka yimi ama wax waaweyn ka yimi na sugi maayaan marka waxaa la rabaa annaga inaan horay ugu dhaqaaqno oo wixii aan qabsan lahayn aan qabsano intaas waaye talada dadka maaha aniga hadda waxaan ku sheegaya taladii dadka hadda haddii la soo ururiyo meeshay ku badanaysa waxay ahayd intii hadlaysay war bal waxbaa naga siiyahay aan waxna hagaagsanno annaguna aan iswadanno isyeelanno danaheenna isku xiran aan wada ilaashanno saas bay ahayd guuleed saalax adiguna seed u aragtaa isbedeladan gobolka socda iyo saamaynta soomaaliya ku yeelan karo
bismillahi raxmaan raxiim kama duwan wax badan akhyaarta inta ay sheegeen isbeddelku geeskaani wuxuu wadaagaa ama gobolkaani wuxuu wadaagaa duruufo badan buu wadaagaa waxaa jirta colaado badan oo soo maray dagaallo badan oo soo maray abaaro iyo gaajo badan oo ka jirta gacmo gacmayn bannaanka uga timaado tiro badan quwado badan oo duldegan marka inuu iskaashado oo wax wada qabsadaay waa waxaan is leeyahay wanaagu ah yani gobolladoo dhan wadamado dhan wanaagu ah laakiin su-aashu waxa weeye weliba soomaalida sida goonida ugu taallaay inay la qabsadaan oo ay si miisaaman ula jaanqaadaan isbeddelkaasi wuxuu u baahan yahay wax ay uga baahan tahay etoobiya inay la jaanqaado si ka badan bay uga baahan tahay marka la fisho duruufta lagu jiro tan labaad gudaha soomaaliya iyo sida hadda uu sheegayey wasiir biixi uu sheegayey ama somalilan iyo soomaaliya ha ahaato ama gobolada soomaaliya iyo maamul goboleeda gudaheeda ha ahaato laftigeeda waxay u baahan tahay shaqo badan baa uga yaalla dowladda soomaaliya inay isku xir iyo isku diyaarin badan u samayso si ay ula jaanqaado isbeddelkaas dalal diyaarsan kaa duruufa maaragtay gedisan ama laga yaabo inay kaa staybalsan yihiin ama kaa xoogan yihiin marka wax la qaybsanaysid waxaad u baahan tahay gudahaagan inaad diyaarin badan marka xawaare ka badan xawaarahay ku soconayaan ayaa looga baahan dowladda soomaaliya iyo iyo maaragtay maamulada soomaalidu inay sameeyaan ula jaan qaadaan isbeddelkaas ah
maxay soomaaliya haddaba ka faa'iidi kartaa amba ku weyn kartaa arrimahan isbeddeladan degmada ka socdaa khadiija
horta waxaan is leeyahay isbedelada dad badana ayaga nasirkooda shaki ka muujinaya kaasoo oo shaki oo maaragtay macquul ah ka muujinaya iyagoo fiirinaya taariikhdii aan la lahayn rajiimkii ugu dambeeyey ee etoobiya oo dadku inta badan ay ka shakisan yihiin dadku inay iska hubiyaanay rabaan in maaragtay isbedelkan la sheegaayo uusan ahayn isbedel hal nin wado ama laablakaca uu yahay laakiin isbedel ku dhisan institutions iyo sharci oo sustainable oo maanta berri ninkan bilaabay hadduu meesha ka tago ay noqonayso wax sii soconayo maaragtay institutionkii iyo etoobiya ahaan xataa hadda etoobiya ka bilowday isla qaadanayo waxyaabaha kale oo maarata dhibaatada keeni karo aan isleeyahay shakiga iyo xoogaha dadku inay inay ka cacabsadaan keeni kara waxaa weeye soomaaliya hadda markaan ka soo qaato madaxdayada lama soo dooran madax la doortay oo iqa rcentage ah qabta ma aha kalsooni xumo badanaa dadkii marka ka muuqato isah ay isleeyihiin war isbedelka sharci idinka nidaamiyo madaxdii hadday qalad galaanna oo adagna ma haysano wadankii ayagiina dabcan historigi unbaa lagu tabaqaya hadda waxay kuwan samayn doonaan ma naqaano laakiin waxaa la arki jiray madaxda oo marmarka qaar quraastooda wax badan ku bedasha laakiin aan u naxaynin mustaqbalka iyo maaragtay maxaa dhici doona faa'iidooyinkaan isleeyahay hadda waxaa aad looga wada hadlay dadku u hadalhayay war horta soomaali ahaan meel kastoo aan joogno waxaa loo baahan yahay unity aa loo baahan yahay inaan annaga isku duubnaano si aan ummadda kale wax ula qaybsanno waayahan dambe annaga unbaa caday isku ahayn soomaali bahashii say hoos ugu socotay locolay noqotay faamiliga dhexdiisaay gaartay waxaan isleeyahay fursaday dhalinaysaa oo ah arinta soomaaliya iyo somalilanna waxay saaraysaa bressure in lasoo dedejiyo xal in loo helo soomaaliduna waxay arkayeen dad kale la baratamaan oo ayaga ka xageeya marka waxaan isleeyahay inay fursad tahay tan kale annaga badaan qabnaa waxyaaba resources badanaan qabnaa dabadii annagu biyaheeda ma cabayno waxaan u baahanaa inaan ka faa'iidaysano etoobiyana waa milyan oo maarked ay noo noqon kartaa in wax isdhex maraan wax loo baahan yahay laakiin haddana waxaan aaminsanahay in maaragtay cooperation ama integration la sameeyo shuruucay u baahan tahay institutionsay u baahan tahay wax waqti qaadanaya waaye laakiin fikrad ahaan de waxa ay ku weyn karaan waan kuu sheego dadkii shaki badan ka muujinayo cabsi badanaa jirto cabsidaasna waxay keeni kartaa carqalada cusub oo dhexdeeda ah oo in lays aamini waayo layska dabaqayo wax walba laysla qabsado laakiin haddana fursadana way jiraan oo u baahan inaan ka faa'iidaysana laakiin waa inaan cilmiyeynaa oon baarnaa maxaan ka heli karnaa maxaan dhaafsanaynaa maxaan u baahannaa taasna waqtiga qaadanaya maaha wax hadda hal habeen ama hal maalmo maxamed bixi soomaalidu maxay ku weyn kartaa maxay ka faa'iidaysan kartaana oo faa'iido ahaan ugu soo noqon karta markaad eegto isbedeladan gobolka socda wallaahi horta dee khadiijo aada hadalkii u dhammaysay inta aad tira runtii waan ku raaxsanahay laakiin isbedelka de waa loo baahan yahay integrationkana ciddii dali ma jirto in cooperation la sameeyana waa wax dee muhiim ah oo danteenna ku jirto in trade iyo wax la isdhaafsado haddaad bilmatal eegto somalilan iyo etoobiya etoobiya waxaan u diraa ilaa toddoba boqol oo malyan oo dollarba sanadii naga galo qaada oo aan nooba fiicnayn oo waxaa yidhahda sibidh iyo khibrad iyo howlo badan wax iyagu ay naga qaataanoo badin ma jirto markaasuma dheeli tiraa marka haddaan nahay dee bilmatal somaliland oo kale waxaa nagu waajibay inaan dib isu eegno dhan maxaa dee inooga faa'iidaynu ka soo gelina marka markay gacmo iswadaarsanayaan waxaa muhiima dee in adna aad waxgeysay isna uu xageeyo oo labadii wadan ay dee sinaadaan siday wax isu geynayaan hase yeeshee waad arkaysaa maanta dee waxaa ka dhacaya qudhidiisa loolan dowladihii carabta oo one hand ay dee dhinac jiraan qatar iyo turkiya gruub caynkaasi xaggan imaaraatiga sacuudigii waxaa lagu loolalmayaana waa waa badaheennii iyo resourceskeenii iyo wixii soomaaliya haysatay meel kastoo joogtaba marka ishayskaa is haystaa dhibaato badan buu ininka lafteena inoo keenay wax dee ka muhiimaad ka arki kartaa khaasatan xamar waxaa dee ka socda oo qolaba qolo la socoto qoladan qolo lacag siiyo kan kan siiyo in innaka stabilitygan iyo nabadgelyadeena lafteedii loolanka iyo tartanka ayaga ka dhexeeya uu khatar dalkeena iyo ummaddeeni gelinayo oo qor gurubo guruub soo dhaweysanayo lagana yaabo inay u jiido inay keento mustaqbalka maaragtay xagjiriyo usuba soo baxo ka faa'iidaysta duruufaha caynkaasa ama loolanka ama lacagaha socda oo dhibaato kale iman kartana hase yeeshee waxaanu dee aaminsannahay inay u muhiim tahay nabadayntu awlka ugu horeeya meesha xasilooni aanu dalkayga dhinaca meel kasta ka gaarsiino iyo inaanu shantayada soomaaliyeed ee horeba isu jeclayd aanu isku soo dhawaano aanu aragno inaanu maanta dan wada leenahay oo ninka n f d jooga ama ka jigjiga jooga ama ka boosaaso jooga ama ka kismaayo jooga wixii uu ilaahay uu siiyey ama ay helaan wax usoo kordhaan aanu de istaageero sidii soomaali jirtay soomaaliha isku tiirsanaadadii hore oo aanu inaku lafteennu laakiin taas meetay maanta tu dib loo helayo waxaa dee ila tahay dhaqaalihii ag iminka jabuuti waad arkaysaa waa wadan yar aada iyo aad bay horumar badan u samaysay waxay halkaa isugu keentay dowladihii super powerska caalamka weyn ama chinis ama maraykan ama jaban ama european union wax dee maanta ay iibinaysaa waxa weeye locationkeeda iyo baddeeda iyo nabadgelyadeeda waxaan qabaa khibradda ay jabuuti yeelatay inaanu inaisma tiirin karo ama ha noqoto freezonya ama ha noqoto badoha ama marka waxaan qabaa de haddii nabadgelyadu noo timaado soomaaliya isu fahamto in oo aanu aada iyo aad isu taageeri karo danteennuna ku jirto inaanu wada qabsano innaku markeenna hore cooperation gudaheena aynu samayno soomaaliya aanu soomaalinimadii hore aynu soo ceshanno oonu isu aragno dad dadka iska xiga iskana caabaya dabadda wixii nagaga imanaya waxna la qabsanaya horumarna dee samaynaya rofeor fiere bal ka waran faa'iidooyinka amba wixii dhibaatooyineed ee soomaalida uga iman kara isbedeladan
horta de waa khadiijadii maxamedna waa sheegeen soomaalidu guud ahaan iyo geeska africa waxaa hadda ugu weynay hayaan waa locationka uu maxamed hadda sheegay meesha aan ku naallo unbaa hadda naga dhigtay muhim hadda dhaqaalo fara badanun hayno oo aan kula tartanno dowladaha bariga dhexe ma jiro gobol ahaanba maaha soomaalida gobol ahaanba guud ahaan marka guud ahaan waxaan isleeyahay wax kale oo hadda macnole oon hayno maleh intaa marka lasoo fiiriyo dalka soomaalidu degto oo afarta dal ah labana gadaal bay uga taallaa waa breferi waa dad oo aan hadda meel oo kooroo xarunoo santaroo wax ay ka maarayn karaan aan joogino ayagii ee dabada haysta midna hawada way ka maqan taha waa tan fashilan marka la fiiriyo guud ahaan wixii jamhuuriyadda soomaaliya la dhihi jiray waxaaba hadda uun wax urursan oo wax gadan kara oo xoogaa locationkooda suuq geysan kara waa un jabuuti marka yacnii runta loo eego annaga marka waxaa u mudan marka qolada hadda labada dal kenya iyo etoobiya aad uga dambeeya gobolada kale dalka ka dambeeyana de inay feejignaadaan waa waxa hadda shirku u badnaa kuwan kalena inay hadda bilaabaan oo ay waxaad arkaysaa hadda marka geopoliticska waxaa ka wada qaybgelaya soomaaliyadii hore oo qaybsan somaliland oo gaar u socota iyo soomaaliyadii kaleeto oo aan ogolayn wax marka dagaallo dhexdooda ah oo sideline-aha aad runtii wax wereerinaya marka waxaa xaqiiqadu ay u soo noqonaysaa qof aan diyaarsanayn tartan ma geli karo tartankaa marka si loo galo annaguna gudaha iyaga aan waxaan ka qaban karna ka qaban oon dhinac wada jeesanno dadkaa kale walaalaheena hadda awal haddii qolooyin he waxba la xorayna la dhihi jiray hadda tan baa u baahan yacni soomaaliya somalilan inay si unt iskugu yimaadaan ay wax isku ogaadaan iyadoon taas meesha ayna ka bixinna wax hadda meesha haddii hal fariini ka soo baxday fariintaasay ahayd meesha oo ah wax habay yaraatee hirgeli karo hore u socon karaa ma jiraan haddaan la helin hal entity ama laba entity waxuun la isku waafaqsanya ama toban entity wax yarba ha noqotee oo dagaaladan geli kara waay guleed saalax ka warran adiguna anigu waxaan isleeyahay inkastoo aan la qabo akhyaarta waxyaalaha ugu weyn hadduu fiicnaado uu keeni karo faa'iidaa waxaa ka mid ah geeskan saan sheegay waxaa daashaday colaada tiro badan marka horta bal in salmugii loo fariisto oo xasilooni iyo nabadgelya ay timaadaaye wax wadaqabsiga dameoo dhan wuxuu ku fariisan doonaa haddii xasilooni iyo nabadgelyo la helo waxaa bilaami karaya in layswarsado wax wadaqabsi dhinac walba leh ku dhaqaale leh ku ganacsi leh ku amni leh ku wax wadaqaybsiyo xataa gobollo kale leh marka waxaan isleeyahay waxa ragaadiyey waa colaadaha kan iyo mashaakilkan xagga nabadgelyada gobolka marka faa'iidada u horeysa hadduuba faa'iido keena ay keeni karaysaay waa xasiloonidaa haddii uu ilaahay ka rajayn mayne uu xumaado ama uu dheeliyo oo sida hadda cabsiyada badani ay khadiija sheegaysay ay soo baxdo de waxa uun sii sii fogaanayaay waa waa nabadgelyadii iyo xasiloonidii cirka uun sii aadaysa wey taasna aysan u fiicnayn geeska dhan aysan u fiicnayn soomaalidana gooni ahaan aysan u fiicnayno daal badan baa jiro oo intaasoo sano ayaa lagu jiray colaado iyo dhib badan lagu jiray marka haddii haddana haddana ay xawaaro cusub oo shiddo ay bilaabmatahay runtii wuxuu noqonayaa wax laga yaabo inuu haddana mashaakil kaloo cusub uu nagu sii furo marka waxaan isleeyahay wuxuu u baahan yahay in faa'iidadiisana il fiican lagu hayo oo aad iyo aad la iskugu dayo in loo capitalize gareeyo faa'iido kasta uu keeni karayo daldaloolada hadda ay akhyaarta qayba ka mida tilmaameen ama soo bixi karayana in si taxadar leh oo miisaaman loo wajaho waxa ugu muhiimsan waxa weeye dowladuba masaalix bay leedahay waxaa la rabaa marka inaan soomaaliya looga faa'iidaysan duruufta maanta ay ku jirto madaxda soomaalida waxaa la rabaa duruuf kastoo lagu jiro inay inay inay inay ka ilaaliyaan mandate kasta ay haystaan khadiija waxay sheegtay mandateka dhammaystir inuusan lahayn xataa intan yaroo ay haystaan maanta ayagaa ku matala shacabka ku matalaya marka waxaa la rabaa waxa ay soo qaadayaan oo wax generationska soomaali oo dhan saamayn doona inay aysan noqon in maaragtay dan soomaali aanu cuntamin ama aan dheelitirayn inaysan soomaali maanta usoo qaadin intiina nagu soo biirtay hadda waxaannu bartamaha kaga jirnaa barnaamijkeennii faaqiidaada toddobaadka ee dooda jimcaha iyadoo doodu ay ku saabsan tahay isbeddelada siyaasadeed ee ka socda degmadan geeska afrika saamayn intee leeg ayay ku yeesheen kuna yeelan doonaan mustaqbalka soomaaliya iyadoo doodu haddaba halkii inooga sii soconaysa isbahaysiga isdhexgalka dhaqaale ma loo baahan yahay xilligan iyadoo soomaaliya aanay haysan xasilooni iyo haykalkii dowladnimo ee ay kula gorgortami lahayd dalalkan ay iskaashiga la gelayso in dhaqaalo laisku yimaado iskaashi caynkaas
ani waxay la tahay in loo baahan yahay isbahaysiga maxaa yeelay adduunka soomaaliya kuma noola meel jasiiradoo ayaga u gaara adduunkaas kale la nooshahay haddii dadkii dariskaagaa ay ordayaan ay soconayaan kuma dhahayaan soomaaliya intay iska habaysaan sugaynaa waa lagaa tegayaa anigu marka waxaan qabaa soomaaliya inay dan u tahayba waxaaba laga yaabaa inayba fursad u keento ay mushaakilkooda si degdega ugu xalistaan oo breshar garaysa ayaga
laakiin dhibna way ku noqon kartaa dusha kaga timaada
dhib way ku noqon kartaa laakiin choice kale hadda leeyihiin ima muuqato maxaa yeelay cid ku sugaysa ma laha mar walbaba wixii ka imaan laha way ka imaanayaan therefore hadda waxay ila tahay inaan dadkii ka orod badinaa dadaalkayna aan intii ka badinaa saanu xasilooni ugaari lahayn aan aad uga shaqaynaa annaga saan isugu duubsanaan lahayn aan aad uga shaqaynaa institutions adag iyo shuruucaan u samaysan lahayn si aan dadkaas kale wax ula qaybsanno ilaa iyo hadda soddon sano waxaan mashquul ku ahayn broblem dhexdayada ah hadda broblemki waa naga gudbay mid kalaa yimiday dadkaas kale mushaakilka nooga imaanaya si aan uga hortagno inaan isku duubsanaano waa sida loo sheegay isku duubnidaas inaan si degdega uga shaqayno laakiin aan isku duubsanaan annaga aan ka shaqayno taayada kuwaas waana sugayaan maahe labada in la isku dhinac wadan qabaa maxamed bixi bal ka waran isbahaysiga noocaasa ma loo baahan yahay xilligan in dhaqaalaha la isku yimaado laga wada hadlo iyadoo wadamadii kale la ogyahay inay iyagu dhisan yihiin stability a haystaan iyo xasilooni soomaaliyana xaalkeeda aynu ognay waxaan ku raacsanay sida imaanad khadiija tiri isbahaysi waa loo baahan yahay waktiguna ku sugi maayo muxuu kusoo kordhinayaa soomaaliya de wuxuu kusoo kordhinayaa horta soomaalidu dad ahaan meel kastooy joogaan waxyaabaha lagu sheega ee aqoon ama xirfaday leeyihin waxa weeye baxmushtari ama kenya ha noqoto ama kigalka ha noqoto ama xamar ha noqoto ama hargeysa ha noqoto ama jabuuti ha noqoto ama south africa ha noqoto ama minnesota ha noqoto dadka soomaalidu waa dad firfircoon oo busineska aad iyo aada u tixgeliya laguna yaqaana oo meel kastoo tagaan magac iyo sharaf iyo kalaamo ka keena marka waxaan qabaa inaynu ka khibrad badan nahay ka aqoon badan nahay nimankan badan aynu wadagelayno markay noqoto xagga ganacsiga adigoo bacmushtar wanaagsan sameeya dawlad ku hadasho itaal leh haddaanad haysan soo socdaa runtii dawladdii ma hayno shuruucdii ma hayno structurekii ma jiro mas-uulshinskii ka shaqayn lahaa ma jiraan hase yeeshee waxaan imika laga hadlaya ee la leeyahay isbedel baa dhacayna wax habeen iyo laba iyo saddex iyo sanad iyo afar ku dhacaya ma waqti buu qaadanaya marka dabcan waan u baahanna inaan dee yeelanno oo samaysanno weelkii waxaan lagu gelayay waa dhab dowladdu waa jilasan tahay soomaaliya annaka qudhida iyadu dheelitir weyn baa naga maqan adiga aan kuu sheegay dhowr goor baan markaan wasiirka ahaa tir raba ku shirray dowladda etoobiya iyo dowladda somalilan annakoo dhaqaalaha ka hadlayna hase yeeshee waxaanu aragnaa inaan meel dee hoose ka taaganah oo nalaga xoog wen yahay marka run ahaantii se waxaan qabaa soomaali dee waa dhab oo de groupska ka wada hadlan marka in ayn dhibaata jirto xasiloonid la-aani jirto nabadgelya la-aani jirto inaanu inteedu waxaan isku raacsana inaanu dantayada hoose dhammaysano somalilan iyo soomaaliya wada hadlaan soomaaliya gudaheeda iyo federaalku nabadi ka timaado aanu ka waayoobno oo wadanku haddaanu lahayn leadership ama maaragtay madax aragtidaa dheer leh oo u arkaya in danta ummadda ku jirto horumarkeedii dhaqaalaheediiy buqaada ilahay nagu abuuray iyo waxaynu haysanana aan fahamsanayni haddayna leadershipkaasi meeshii jirin de waxba hagaagi maayeen marka insha allah waxaanu filaynaa inay halka ka soo baxday maanta in dheergalato fara badan baa isu timid oo aqoon-yahano leh oo professors leh oo cid kasta leh marka waxaan qabaa talooyinkaa ka soo baxay imika ku tilmaamay professor akeer afarta qodob waaweyn inay muhiim yihiin annakuna aananu ku noolaan karin de jasiirad kuma noolin sida khadiijuu sheegtay dad baanu ku noolnahay jaarar baanu leenahay gaashaaanu baahan badaynu leenahay waxaan u baahannahay de boqol labaatanka milyan etoobiya inaynu dee dekadaheenu waxuga soo degaan horaanu isugu tanay waad arkaysaa berbera waanu sameyn corridor inla sameeya loo baahan yahay marka anu wasiirka waxaan la seexanay ayaga inaanu taraan iyo laydhka iyo biyaha iyo dekada iyo waxyaaba badan iswadaarsano weliba ay dhaqaaqeen muqdiay qaadan doontaa laakiin kolleba ka fursan mayso inaanu de waqtiga la soconno oonan dib u dhicin annakoo taayadiina halka ka wadna iyo nabadaynta iyadii wadahadaladii soomaaliya soomaaliyaba inaan addasayntan dee ka foojignaano culeyskeen lagu haysa iyo wanaagay leedahana aan ka fiirsano professor rafyare ma loo baahan yahay maanta xilligan la joogay isbahaysigan dhaqaale iyadoo loogaya soomaaliyana de xaalkayga aynu garanno horta waxaa kale laba ah su-aasha i think su-aashu waxbaa issaarsaaran aan kala hufno midnimo dhaqaale ama waxaan integrationka laleeyahay abiya axmed iyo hadda ay wadaan iyo kale nimankan kale waxa ay wadaan markaan taxbook akhrinayno waa gaar laakiin hadda gobolku siduu yahay xilli ay hawshaas la geli karo ma aha lagamana bilaabo midnimada dhaqaalaha meel hoosaa laga soo bilaabaa iskaashiga iyo waxbaa laga soo bilaabaa yurub waxay ka soo bilowday dhuxusha iyo birta ilaa ay markii dambe gaartay meesha ay gaartay marka ma aha inaan hadda ka bilowno meesha ay yurub ku dhammaysay hadda rabto oo kala tegayna ay leedahay kama bilaabi karno de markaan runta isku sheegno midda kale etoobiyada hadda meesha ugu xooga badan leh waxay la ganac waxay la kulmilaada ay shuruudaha laga rabo marka la rabo maalgelin in lagu samaysto iyadiibaa la yaaban oon ka faa'idaysan karin xataa gobollada carabta lacag la siiyo mooyaane lacag maalgelinna marka lala yimaado lacagta kama saari kartid marka horta waxani wax berri iyo beri dambe ku dhammaanaya maaha buug markaan ka sheekayna arday wax u sharxaya waa laga yaabaa inaan ku ihahdo integrationku dhaqaaluhu kobciyaa taas waa gaar laakiin maanta marka la joogo xaalkeeda gobol geli karana meesha ma joogo manaba laga bilaabo haddii la gelayana waa in la yar ballaariyaayo aan saddexdan gobol waayo taariikh baa jirta aan walwal ka qabo oo aynan ahaanin keliya hadda saddexda arrimood saddexda qole lagu soo koobe laga ballaariyo jabuuti ku jirtawaanusoo
noqon doonaa aad baa umahadsantay guuleed saalax bal ka waran adiguna ma loo baahan yahay isbahaysi dhaqaalo noocana waqtigan la joogo maanta
khubaradiina way ka hadashay waxaan u malaynaya wax badan waxa wey yani kagama duwani an waxaan isleeyahay isku soo boodada u dambaysaay ma aha waxa loo soo horumarin karo waxaani waa wax wakhti dheerna u baahan faces iyo heerar badanna maraya an waxaan isleeyahay waxa hadda muhiimkahay waa in la abuuro jawi caafimaad qaba kala shaki baa jira colaadaa jira kuwa soo gaamurayoo sanadab yacni tobannaan sano u dhexeeya dowladaha iyo shucuubtaa jira kuwa qowmiyadaha u dhexeeyaa jira waxaa jira faragelin ay ku hayaan dowladaha qaybtood soomaaliya gudaheeda ku hayaan markaan waxaan isleeyahay wejiga koowaad waxay ku qurux badan tahay horta waxaasoo dhan marka reerku meel degayo waa la qoxandhaqaadaa in horta bal inta aan heshiis iyo maaragtay la gelin aynu wax isku darsanno horta bal jawiga la nadiifiyo oo jawi caafimaad qaba oo faragelinta la iska daayo oo colaadaha kan waxa weye lakala la kala maaragtay heshiiskooda la kala galgalo markaas marka loo gudbo tartiib tartiib loogu gudbo hadba yacni meeshii ay ku fiican tahay in loo dhaqaaqo oo ama ama facekii ku-xiga markaa loo gudbo markaan waxaan is leeyahay jawigan oo yaro sumaysan shakigan oo yaro taagan haddii ladamo haddana xawaaro xoogleh in lagu wado waa takasta buuggii uu sheegayay rofesor aftiro wax badan baan baractical isqabsan karayn gabagabadii baynu soo gaadhnay su-aashaynu ku soo xidhaynaana waxay tahay ka maqnaashaha daba jabuuti ee isbahaysigaas si aan dhaqaale beryaan dambe de aynu arkayno sideed u aragtaan khadiij haddaan kaaga bilaabay
wallaahi annaga jabuuti waa dad walaalahayna waxaana aaminsanahay inay soomaali marka la yidhaahdo meesha aan kusoo hiranno ama stable ah siyaasiyan ama dhaqaale ahaan ilaa heer stabla gobolkuna kama maarmo iyaduna gobolka kama maaranto waxaana waxaan u arkaa inay bilaaw yihiin hadda citiri ma maqla aniga jabuuti ma geli karto sida ay hore u sheegeen afyara iyo magaciisiba in lasii ballaariyaba u baahan tahay iska daa jabuuti keliya soomaaliya dhinaca kaga nooshahay marka waxaan qabaa inay maaragtay waxaan ay bilaaw yihiin ayaga iyo intii kaleoo ka maqan ee maaragtay gobolka ama deriska la'ah ama juqraafi ahaan ka tirsanba in laga wada qayb qaato intii la ballaariyana inay faa'iido un tahay maahine inay khasaare aheenan aaminsana laakiin shuruuca loo baahan yahay iyo wax kale haga dadka maxamed bixi yunis miyaan la isodhan kareen jabuuti isbahaysigan dhaqaale baryahan dambe etoobiya soomaaliya eritrea ay wadaan waxaa la moodaa jabuuti inay dib uga yar joogsatay sideed u aragtaa jabuuti ka maqnaasho ay ka maqantay isbahaysigaasi dhaqaale wadda jabuuti waa dal soomaaliyeed waana dalkayagii sida ay khadiisu sheegtayna waxa weye dalkaanu kusoo higanayno jabuuti la'aanteed iyo somalilan la'aanteedna mid wax ka soconayaan ma jirta isbahaysigaa waxaanu u aragnaa run ahaantii meel aan jabuuti ku jirin in aan soomaaliba geli karin waanu ognahay jabuuti iyo eritrea weli howlo badan baa u dhex yaalla nabadgelyadii ma dhamma xabis baa layska haystaa in maanta soomaaliya ku boodo eritrea iyo etoobiya oo ay ka dhaqaaqdo jabuuti waxay iga muuqataa waxaan waxba ka soconayn khaldanna ummaddu soomaaliyeedna meel kasoo joogto waana ku raacsanayn waa sidaa dee u sheegtay dabcan khadiiji waxaa loo baahan yahay haddii isbahaysiiman in isbahaysi ka ballaaran oo inaa isku keen xidhaya innanka iyo badda cas iyo golfka iyo wadano kale ilaa afrikada inteeda kale aynu ladli garanayno marka anu waxaan aaminsanahay run ahaantii inay waxani wax iska laablakac ay ahayd sidaa uu rofesorku sheegayna runtii wax weyn oo ka soo baxayaana runtii inayna jirin run ahaantiina dabcan dee sidaa u sheegay dee economic integration qof kastaaba wuxuu odhanaya waa fiicanta cid diidani ma jirto oo qof kastaaba dee horumar dhaqaale iyo horumar maaragtay nabadeed waa loo baahan yahay hase yeeshee waxaan isleeyahay un saddexdan isu tegay iska laablakac weynun bay ahayd oo wax ka soo baxaya oo runtii ka mari dhalanaya wakhtigan xaadirkaa ma jiro wakhti bayna qaadanaysaa ilaa ay gobolka intiisa kale ku daraana somalilan ha noqote ama jabuuti ha noqote ama meelo kale ha noqotee wax ka dhaqaaqaya ma jiro oo iska hadalun rofeor afire arrintaa inagoo kusii socon ka maqnaashaan jabuuti isbahaysigan soomaaliya etoobiya eritrea dadka qaarkii waxay leeyihin jabuuti bannaankaa looga tegey dad kalena waxay leeyihiin jabuuti iyadaa ka gaabsatay maahe qaar kale haddana waxay aaminsan yihiin waa istaraatiijiyad quwado kale ee dabada ka riixayaan sideed u aragtaa ka maqnaashaha jabuuti isbahaysigaas horta marka koowaad dagaalkii maxaa ladhaha siraacii ama ishardinkii awoodaha waaweynaa ayaa horta dib u soo noqday oo waxaan qayb ka ah waxaa kaloo qayb ka ah rajiimyada hadda saddexda qolo isku tagtay oo asalkoodu ay rabaan ujeedadu waaba consolidation of power wax la yidhaahdo in uun awoodda lagu sii yar xajisto mashruuc mashruuc siyaasadeed more than mid dhaqaale ma ah marka dee runta laga abaaro anugu hadda xoogaa maadaama siyaasadda ku jir malaha waa dhiiran karaa waxaan isleeyahay wax waa dhihi kartaa markaas marka maadaama ay mashruucba mashruuc siyaasadeed oo sound biteska iyo laga rabo waxa ay taa waa gaar arinka laakiin xaqiiqada ah hadii la rabo dhaqaale ha mashruuca siyaasadee haddii la rabo in laga gudbo oo xataa mashruuc dhaqaale iyo iskaashi dhaqaale iyo arrimaha qaar laga hadlo xataa kenya loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay suudaan waxaa loo baahan yahay ma aha keliya jabuuti keliya gobolka oo dhanaa la rabaa in la isku xiro marka la isku daro lixda dal oo macal suudaaniyadu ay ku jiraan yaysan imaaraadka dhammayn yacni marka la fiiriyo dhaqaalahooda marka haddii intuba meeshu bahashu ay halkaan marayso mashruucyadan yaryar hadda u malaynayo inay wax siyaasad ka fog yihiin hadhow laakiin haddii la galo oo gudaha loo sii galo waxaa qasab noqon doonta in runta lagu soo dhowaado soomaalidana maba ugu jirto dan ama soomaaliya somalilan ha aadaan ama qaar ha ahaadaane inay etoobiya keliya luq la galaan waxaa u roon inay meelay kale ay ka hoosgeli karaan regional organization kale iyo waxyaalo kale ay ka hoosgeli karaan ay jirto waayo kani kontonkii ka hor mashruucii xayli salaas ku raadin jiray inuu etoobiya soomaaliya ku qabsado unba u ekaanayaa mana aha yani wax la qaadan kara maaha marka waxaan isleeyahay dadka soomaaliyeed guud ahaan waxay u baahan yihiin hadday xataa galayaan konturaado ay geli karaan ayagoon kabaasitigii contractiga lahayn yani qof awood ou contract ku galo xataa salaada qofkama ansaxda hadduusan caaqil ahayn oonan habaysnayn isku toosnayn marka qofku hadduusan awooddii uu kontraada ku geli lahaa lahayn inuu galaba maaha yani ma ah haddou galana maba la qabanaya xaqiiqatan yani ma garat oo qofkaani maba caaqilba ma ahayn ama ma ahayn maaragtay awooddeedii ma lahayn xilligaas ayaa imaanaysa waxaan isleeyahay horta dadka soomaalida ee dowladaha madaxda u ah inay ayagu ka fikiraan awoodda marka isbaaysiga rofesor afyare ka maqnaashaha jabuuti ma mid iska macquula mise waa waa sidee wallahi ka maqnaashaha jabuuti maha gobolkoo dhani dhaqaalaha inuu isku darsado waa u baahan yahay laakiin gaar ahaan tartiib tartiib ah anugu ma aaminsani in waxaniba ay xaqiiqatan wax dhaqaale u socda yihiin mashruucan siyaasadeedna dee koley ama jabuuti haddii ayadu ama u baahato ama loo baahdo waxaan maqlaya hadda inay meel ku kulmayaane goorba way ka heshiin doonaan laakiin anu hadda wax dhaqaalahan qiimeeyo macallin ahaan ma arko
laba dhinac baan ka fiirinayaa annaga warbixinaan soo saarnayna waa ku sheegnay in jabuuti ay muhiim u tahay isdhexgalkan geeska africa iyo integration hadda soconaya sababayn badanna akhyaartu ay sheegeenna runtii wey waxba ku celimayo laakiin hal qodob baan isleeyahay inaa isdultaaga way fiican tahay soomaaliya duruuf bay ku jirtaa iyada oo aan walaalahood jabuuti xumaan ugu maqnayn inay cidday doonto iyo masaalixdeeda ay goonni uga shaqaysan kartaay waxaan isleeyahay waa qodob u baahan horta in si fiican loo fahmo isku xirka inta badan la isku xirayo haddii soomaaliya iyo jabuuti ay halkan uga tagtay ama aysaan yeeshay macquul maaha taas waxaan isleeyahay xoogaa ma dheeli tirna jabuuti iyadoo aan soomaali dhib ugu maqnayn ayay arrimaheeda iyo ciddii ay la xaajoonaysa iyo meelahay gelaysa iyo ay xor u tahay waxaan qabaa soomaaliyana sidoo kale inay arrimaheeda iyo ka faa'iidaysigeeda iyo wixii ay markaa iyadoo aan walaalaho jabuuti dhib ugu maqnayn ayaa laga rabaa inay hogaankoodu ay xaqiijiyaan inay ayaduna ay wax laale iyo wixii ay maaragtay u faa'iidaynayso ummadeeda iyo dowladnimadeeda ay ku tallaabsato marka isku xirkaasna waxaan isleeyahay ilaa xad wuxuu u baahan yahay in si fiican laisku dulyaro istaago dowlado kale madax bannaan walaalo ah aan dhib iskugu maqnayn laakiin haddana u baahan inay mid walba waxay wada qabsan karaan wada qabsadaan wixii ay mid walba goonideed u qabsan kartana ay goonida usoo qabsataaysomaaliya jabuuti
intaas ayaynu ku soo gebagabaynaa barnaamijkeennii faaqiidaadda toddobaadka ee doodda jimcaha doodda waxaa igala qayb galay brofeser afyare cabdi cilmi oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda dooxa ee dalka qatar maxamed biix yunis oo horey u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda somalilan khadiijo cusable cali oo ah dadka ka faallooda siyaasadda geeska afrika iyo guuleed saalax barre oo ah agaasimaha macadka cilmi baadhista sidra ee magaalada garowe puntland dhammaantiin aad ayaannu idinka mahad celinaynaa ka qaybgalka barnaamijkeennan faaqiidaadda toddobaadka ee dooda jimcaha tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhammaantiin idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo